barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah tobanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin gabdho dhallinyaraha oo magaalada hargeysa ka sameeyey urur taageera ardayda dhigata dugsiyada sare fikirkan hil ardays waxyaabahan ku keenana waxaa ka mid a inaanu aragnay in gaab badan amba baahi badani ka jirto dhanka iskuullada public schooliska ah ama iskuulladan dawliga ah run ahaantii marka hore waynagu adkeyd aadna waynagu adkeyd in iskuullada ka shaqayno laakiin run ahaantii waan ku guulaysanay markii dambe aadna waynoogu nijaxday heesta aan maanta idiin haynana waa
ee haatan iyo dan oo ilaa heshii waa codka fanaanka ee banaxariista jannaa ka waraabiya cumar dhuulo cali idaacaddaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale ciyaari ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliiska dalka tanzaniya ayaa sheegay in ugu yaraan toddobiyo konton qof ay gubteen islamarkaana ay dhinteen sidoo kalena tiro intaasi ka badan laga daweynayo gubasho amaba dhaawacyo ka soo gaadhay qarax ka dhacay booyad shidaal siday oo ku qaraxday magaalada bariga dalkaasi ku taala ee morogoro waxaanay dad goobjoogayaali sheegeen in booyadda qaraxday ay markii hore shil gashay saraakiisha ayaa iyaguna sabtidan maantaa sheegay in markii qaraxuu dhacay dadkani ay rabeen in shidaalkii ku jiray ee ay ka shubtaan booyadda shilka gashay magaalada shilka uu ka dhacay ee morogoro ayaa qiyaastii laba boqol oo kilomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada caasimada dalkaasi oo ah ee daar isalaam
ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tobneeyo kalena waa la la'yahay kadib markii ay duufaanta lakiima maanta bilowday inay garaacdo bariga shiinaha tv-ga dowladda shiinaha ee c c t v ayaa sheegay in dhammaan dadka dhintay ay ku noolaayeen gobolka wanju oo ah halka ay duufaanta ka bilaabatay warbaahinta shiinaha ayaa ku warantay in aagga ay duufaanta ku degtay laga daadgureeyey ilaa iyo hal milyan oo qof boqolaal duulimaad ayaa la joojiyey tareenada iyo goobaha dalxiiskana waa la xiray sababo la xiriira hawada aadka u xun ee bariga shiinaha duufaanta lakima ayaa ku socota xawaaro dhan boqol siddeetan iyo toddoba kilomitir saacadiiba waxaana la filayaa in ay usii jihaysato dhinaca gobolka shangai marka ay dhaafto gobolka wenju
waagaag dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaana toddobaadkan magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey waryahayaga khadar maxamed cakulle
barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka waxaa maanta idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana martiigu ah barnaamijkan dhallinyaro wax ka barata jaamacadda hargeysa kuwaasi oo samaystay unug ay ku bahoobeen una bixiyeen hiil arday waxaa bartilmaameedkooda uu yahay in ay caawiyaan dhallinyarada waxbarashada ka niyad jabta ama dhaqaal ahaan ay duruufo adag ka soo food saaraan ee halis igu jira in ay waxbarashada ka baxaan ama ay ka hadhaan barnaamijka haddaba madasha dhallinyarada waxaa martiigu ah oo ka qaybgelaya aniise axmed cabdi iyo ayaan cali cabdi sidoo kale waxaa martiigu ah faadimo maxamed jaamac iyo umulkhayr axmed aadan waxay dhammaantood ka tirsan yihiin kooxda hiil arday waxaan ugu horreyn weydiiyey fikirkani sida uu ugu dhashay haddii aan ka hadlo fikirkan hil arday sababtuu ku yimiday wuxuu ku yimida waxaan horta arday isku galaasa wax wada dhigata waxyaabahan ku keenana waxaa kamida inaanu aragnay in gaab badan amba baahi badani ka jirto dhanka iskuullada public schooliska ah ama iskuulladan dowliga ah oonay waxbarasho sidii loo baahnaayo aanay helin marka dhanka loo eego iskuullada privatetka ah ee dhigood ah waxaan isku daynay inaanu hawshaas fikirkaas wuxuu ku dhashay qof naga mida anaguna aan ku qaadanay aasaaskaiga koowaad waxaan ku bilownay saddex qof saddexdeeda qof aan ku bilownay siduu usii socday maalinba maalinta ka dambeysa waanu sii badanay laakiin waxaanu aasaasnay tin march kii baan aasaasnay bilowgii saddexdaa qof baa lagu aasaasay saddexdii qof baa isku dada inay wax qaban karayso far keliya fool ma dhaqdo waxaanu garanay in saddex qof oo keliya aanay waxba qaban karaynin amba aanay ka qaban karayn iskuuladii oo iskuuladii baaxaday leeyihiin weyniday leeyihiin iyo intaan anagu nahay ay isqaadan weyday waxaanu isla qaadanay inaanu badino oon xubnaha gruubkayga badino oon ku darno xubno kale xubnihii waxay gaadheen inay noqdaan toddoba qof meelaha markii dambe ilaayon iminka ahaan nahay meelaha labiyo toban qof fikir kasta hay-ad buu usii dhowaanaya ama wasaaraddu xidhiir la yeelanaya tusaale ahaan arrintaad ku fikirteen waxbarashaa wasaaradda waxbarashada line ministry ama xidhiir wasaaradda la yeelanaysa waata sideed ula xidhiidheen magacayga waa aniise axmed cabdi ka tirsan xubin ka mid a hil arday dabcan waan la xidhiidhnay wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadaan u tagnay tallaabadii koowaadaan qaadnay waxay ahayd inaan wasaaradda waxbarashada u tagnay wasaaradda waxbarashada inaanu kasoo qaadanay warqad ogolaashaa inaanu la shaqeyno iskuuladan dowliga ah kabacdi markii aan wasaaradda u tagnay iskuuladii kusoo noqonay iskuuladii waxa caqabad nagu noqotay inaanu la shaqeyno waxay yidhaahdeen waxaana maamulo anaga gobolo markaa maamulada hoose waa inaad u tagtaan kabacdi waxaan u tagnay labadii gudoomiye labadii guddoomiyeaanu kasoo qaadanay waraaqo ogolaasha iyaga markaanu kasoo qaadanay dib waxaanu ugu soo noqonay iskuuladii iskuuladiiba haddana waxay nagu qaadatay muddo inaanu isfahamno oo maamulayaasha maadaama yahay fikir cusub oon hore looga qaban waxay noqotay inaan wakhti dheer ku qaadano inaan iyagii ka dhaadhicsiino marka hore maamulayaashii maamulihii iskuullada markaan ka dhaadhicinay een waraaqihii haysano kabacdi waxaynoo ogolaadeen inaanu ardaydii la kulanno sidaasaan ugu bedelnay ficlan waa arrin cusub ama waa fikir cusub macallin iskuulkii kama tihid ardaygii dhiganayay ma tihid maamulihiina ma tihidin dad waxbaranayo haddana waxbarashada ardayda kale sii caawinayatiin sideed ficil ugu bedesheen magacayga oomal khayr axmed aadan waxaan ahay xubin ka tirsan hiil arday run ahaantii markii hore way nagu adkeyd aadna way nagu adkeyd inaan iskuullada ka shaqeyno inaan fikirka ka dhaadhicno run ahaantii waayo fikirkan waa fikir cusub taakasa kow waxaan nahay arday ka shaqeysa arrimaha bulshada ama waxaa loo yaqaano social worka social workna sidaynu ognahay waxa weeyaan faculty ku cusub oo waxaa la biloobay kii magaaladu ku cusub yahay soo waxaa nagu adkaatay annagoo fikir cusub sidana inaan haddana sharaxno waxaan baranaynay ama arrimihii bulshadan ku shaqaynaynay soo muddo dheer bay nagu qaadatay inaan iskuuladii ka shaqayno laakiin run ahaantii waan ku guulaysana markii dambe aadna way noogu nijaxday inkastoo caqabaduhu nagu adkaayeen haddana markii dambe maamulayaasha waxayna la arkeen inay tahayna tahay tani arrin loo baahan yahay ardaydu aad ay ugu baahan yihiin oo aan hore looga aqoon somalilan oo arrimaha bulshada in laga shaqeeya ay adag tahay si ay tahay wax fiican soo run ahaantii markii hore way nagu adkeyd laakiin markii dambe dadaal fara badan oon gelinay juhdi fara badan iyo waxqabad badan run ahaantii way noo suurta gashay
rayga matalan inaad dugsiga dowladda xulataan ka warrama isaga magacayga waa faadin maxamed waxaan ka mid ahay tiimkan hiil arday sababtan ku xulanay inaanu muxuuhaa iskuullada dowligan ka shaqeyno waxay ahayd maadaama iskuullada dowlida kay ka quality hooseeyaan iskuullada brivatka ah muxuuhaa ardayduna ay muxuuhaa waxbarashada ay helayaan macalimiinta oo kale buwaagtay helayaan oo kale ay aada u yaryihiin taasaa nagu kaliftay inaan iskuullada mxuuha dowliga ka shaqeyno korna usoo qaadno ardaydoo kale mxuuha hoose ee liidata aan heli karen mxuuha fiiga oo kale inaan caawino inaan waxbarashada ka dhisno inaan mxuuha training u sameyno tababaro u sameyno taasaa waxaa nagu kaliftay inaan iskuullada dowliga ka shaqeyno
waan gartay markaad guda gasheen shaqadii aad gasheen haddii tusaale ahaan anisa aan siiyo maxaa caqabadiidin ka hor yimid shaqadii baad ku dhex jirtaan hawshiina waa bilaabanteen bismillaah caqabadihii horta nooga horyimid aad bay u badnaayeen waxaa ka mid ahaa inay ardaydii aan ku noqono dee wax da-a ma kala weynin inaanu markaanu soo hor istaagna ay idhaahdaan kuwani maxay ka hadlayaan ama maxay inagii iskuulka shalay bay ka baxeen maantayna soo hor istaagayaan caqabad waxaa nagu noqotay aad bay u kala duwan yihiin marka la eego iskuulka dawliga iyo iskuulka barefetka dhinaca ee waxbarashadaba caqabadihii naga mid ahaa waxay ahaa inaan ardaydii waxaa ahaa macalimiintii oo idhaahda kuwani ma xiisadahaygay ku socdaan oo maalin walba markaanu tagno waqtigii aan ku nidhaahno thirty minutes ama twenty minutes naga sii caqabad aad ballaaran baa naga hor imid laakiin alxamdulilah imika waan sla jaan qaadnay waata waxaan doonayaa inaan weydiiyo n max arday ka sii socotay waxbarashada ama muxuu ahaaye n ka niyad jabsanayd sababo dhaqaale ama sababo mooralaba kay doonayso ha noqoto haddaan n activity-ga iyo waxaan qabanay guulahan gaarno waxaa ka mid ahaa eh, inaan ka- inaan ku bilowno horta iskuulada marka hore aan anigu waxaan nahay arday ku shaqeeya si muxuu ahaa mutadawacnimo ama volunteer ku shaqeeya kadibna eh, waxaanu la sameynay xidhiir markaan la sameynay iskuulaadka waxaanu bilownay inaanu bilowno activity ka mid yihiin muxuu ahaa inaan ka shaqeyno nadaafadda inaan iskuulada nadiifino Een, kadibna aan u noqono muxuu ahaa horumar hormuud u noqono ardayda iyo macalimiinta iskuulka shaqeeya markii dambe nala qaaden oo iyagu nala bilaabeen hawsha qaarkood markii dambe nooga horeeyeen sidoo kale waxaan ka qayb qaadan jirnay inaan daabuurka ka siino muxuu ahaa wacyigelin ku saabsan een, arrimaha muxuu ahaa social mediaha oo kale een, een, sida ardayda isku soo een, kor loogu qaadi lahaa adoo activity fara badan baan ka qabanay iskuulaadka sidoo kale inaan ardayda hooseeya aan soo xulanno oo iyagana kor tababaro siino usoo xulno dad muxuu ahaa cilmi ku dhaama macalimiinta jaamacadda dhig- nala dhigt- noo dhigta anaga laftigayaga inaan iyagana ugu yeelno si iyagana u siiyaan muxuu ahaa eh, motivations u siiyaanoo ay Dhiirigelin.
ha dhiirigelin u siiyaan muxuu ahaa ugana qayb qaataan muxuu ahaa inay activity sameeyaan oo wada shaqeeyaan iscaawiyaan iyaga dhexdoodu nagana arkaan waxaan qabanayna iyaguna qaban karaan oo ay horumar ku sameyn karaan sidaas run ahaantii taas waxay naga caawisa inay ardaydii dhiiri geliso sidii faaduma soo sheegtay waxyaabahaasoo dhammaan ardayda usoo qaban jirnay taasi waxay in sababta ardaydii inay arkaan waxaan in ishii faa'iido leedahay oo maxaan kuri iyaga anfacaysa mustaqbalkooga anfacaysa markaa da- m- een, ugu dambeyntii waxaa dhacday inay ardaydu noo imaadaan oyna weydiiyaan siday een, timetable-ada u dejisan lahaayeen siday waxbarashadoodii u horinmarin lahaayeen oy noo arkeen de yacni dad inay een, een, wax u tarayanhay oo wax kusoo kordhinaya halka qaarna ay een, een, isku dhidahaayeen dadku isku mid maaha isku een, sina uma dhaqmaan laakiin run ahaantii waxaa arday fara badan oo baqashooyin fara badan iyo waxyaabo fara badan ka cabanayay oo markii hore la-aa meel ay tagaan oo mashaakishooda kaga hadlaan ay nagu soo dhiiradeen oon anagu u noqonay een, meel loogu tago loo tago oo loo imaado in mashaakilka lagu xaliyo sidoo kale arday fara badan baa waxay sameeyeen inay iskuulka isqabanqaabiyaan oo nadaafadii aan sameyn jirnay kambeynki aan sameyn jirnay inay iyagu maxaan kuri dib u biloobaan oy maalinta khamiistoo kale inta isku imaadaan iskuulkooga nadiifiyaan in iyagu daabuur ay iyagu soo aasaasaan oo mushkilad iskuulka haysata iyagaa nooga iskuulkiiye inay ka waramaan waxyaabahaasoo fara badan ay ardaydii kusoo dhiiradeen run ahaantii maadaama markii hore cusbaydeen marka hadda ma maydin arkeen dad wax tari kara oo ma laydin soo dhoweeyo een, ee shaqadiinni muuqatay Aan- haa waa lana soo dhaweeyey Een, horta fikirkan marka hore may aaminsanayn manayna fahamsanayn laakiin markii dambe ay u fiirsadeen arkeen aanu ka mid noqonay iskuuladii waxqabadkaygii arkeen waxay ku kaliftay inayna fahmaan na soo dhaweeyaan na garab galaan Een, maamul iyo macalin iyo arday toona aan lanoo kala harin waxqabadkanu qabano waxaa ka mid ah inaanu horta awareness samayno wacyigelin samayno Een, maamulkii laftigiisii uuna soo dhaweeyey markuu noo arkay inaanu la dadaalayno iyagii oon ardaydii la dadaalayno een, aan usoo een, usoo casuumayno macalimiin kale oo secondariga dhigta oo iyaga laftigooga markay itixaamaadka galayaan oo kale een, ka caawisa in casharaantiiyo wixii loo een, een, dib loogu refishin gareeyo in aanu iska jawaaliskii iyo jalwadyadii iyo qaabkii waxu akhrisan lahaayeen aan u sharaxno oo kale markay arkeen waxyaabahaasoo dhan een, waxaa ka mid ah xitaa inaan environmentkooga ka shaqaynaynay deegaankii aan ka shaqaynayno nadaafadaynayno aanu nadaafadii deegaanka ka shaqaynaynay waayo meel jawigeedu degan yahay een, qurux badan marka la arko ardaygii waxay u saamaxaysaa inuu wax baran karayo wayna kusii jiidi karaysaa deetana waxyaabahaas iyo waxqabadyadan ka qabanayna iskuulka oo dhan markay arkeen waxay inoo saamaxday inay saaxiib nala noqdaan inay noo yeedhaan markay wax fahmi waayaan xitaa ardayda laftigooda problemyada xalin kari waayaanba dhibaatooyinka ardayda laftigooda arkaan inay ku yara adag tahay anba dee maogtahay een, waxaan anagu arrima- arrimaha bulshadan ka shaqaynaa Een, caalamkana marka la eegayo world wide-ka waxaa jira een, arday een, soci- dad social worker ah baa jira oo arrimaha bulshada ka shaqeeya marka social work in schools baa jira wax la la yidhaahdo oo isdhinaca iskuullada ka shaqeeya Een, tii wadankeenu ma laha laakiin wadamada way leeyihiinoo macalinka iyo ardaygu laftigooga isma soo gaaraan qofka ma- ardayga laftigiisa marka wax tabanayo wuxuu- dhibaatada haysato wuxuu u tagaa qofka social werkerka marka waxaan u f- u fududaynay inay tii oo kale ka dhacdo halkan hargeysa laftirkeeda oo aanu een, samayno s- sidii social workers oo kale aanu dhaqanno aan iskuulkii ka mid noqono problemkii waxay fahmi waayeen xalin kari waayeen annaga noo keeneen nagu soo xidhan ardaygii oon la hadalno oon caawino waxyaabahaas dhanba noo saamaxayn imika na fahmaan noo qaataan ay noo arkaan inaanu wax tari karayno Een, waalidku waxaa jira caruur dhibaata ka haysata fahamka casharka ama uu ku adegayahay oo haddana shaqo kaloo gurigaa loo diro gaar ahaan hablahoo kale deetana laga yaaba hadhowna in la dilo marka waxbarashada ama ku liito ama waxbarashadii guul ka gaari waayo Een, si gaara ma u eegteen xaaladaha hablaha oo kale haa waan u eegnay Ee, macallimiintu way kala garanayaan macal- ardaydooda ee, ka liita iyo ka kale So, macallimiintii markaanu la fadhiisanay nidhi waxyaabahaanu xalinayno waa waxaa ka mid a caynkan iyo caynkan Ee, mashaakilkan haddii ay ka jiraan iskuulkaaga noo soo gudbi kadib ee, waxaa jiray case aanu ka qabanay iskuul waxay ahayd inan yar oo markii hore waxbarashadeeda tafbi ku ahayd Ee, kabacdi maalin maalmaha kamid waxaa dhaacay inay iskuulkiiba iman weydo annagoo sidii caadada ahayd joognay iskuulkii baanu weydiinay ardayaddii maxaa ku dhacay ee, hiblaayo wati iskuulka mar walba joogi jirtay kabacdi maamulihii baa yidhi in dhoweyd bama imano een, waanu weli waan war la-nahay kadib annagaa nagu qaadatay inaanu soo raadino oon tagnay xaafadeydii inantii bal wax ku dhacay kabacdi waxaan ogaanay inay inantu masaafo dheer u dhexayso iskuulka iyo halka imanaysay iyo gurigeeda haa gurigay degan tahay kadib waxaan nidhi maxaa xala iskuulkii maadaama ka fog yahay ee, gurigeediina intaas masaafo jirta ee, waxaanu isku daynay inaanu si aan u xalinaba maca- macalin dib ugu noqono maamulihii Ee, maamulihii markaan dib ugu noqonay waxaanu sameynay inaanu ee, fiigii ka ee, nidhaahno ka da maadaama ay masaafadaa udhexayso ee, lacagtan fiigana si ay isku dabarto transportationkeedii Ee, caqabadaha kale ee jira ee waxay ahaayeen habluhu way iska eh, hawla badan yihin sayna ognaho dee inan waa gurigeedii gurigii bay ka shaqeynaysaa hawlihii bay qabanaysaa Ee, maamulihii markaa waxaanu u fudaydinay inaanu fahamsiino inaanay inankiiyo inantu isku mid ahayn Ee, dee muhiimad la kala sa- haddii maanta inantu ay gaab dhaco waxbarashadii ay ka hadho ama ka liidato inaan nidhaa nagu soo xidho annagaa fahmayne annagaa hawshan qabanayna ama annagaa ku dhex jirne So, saasay noogu hirgashay caalamka dadaallaa ka socda lagula dagaalamayo gaajada dadaal lagula dagaalamayo muxuuha xanuunada eh, dadaal lagula dagaalamayo jahliga ama aqoon darrada Een, idinku rayigiinan marna ma- ma marbar dhigtee Een, haa run ahaantii taa waan isku daynay waxaa jira een, yoolasha horumarka waara oo toddobiyo toban goola kuwaasoo ka hadla caalamku ay isla qaateen oo ay kala hadleen united nationska ay isla qaateen kaasoo nolosha dhinac kasta oo ka mida taabanaya sida caafimaadkii taabanaya een, environmentkii oo ah dee deegaankii taabanaya waxbarashadii taabanaya so waxaa jira goolka afraadoo yoolasha goolka afraadoo ka hadla tayeynta waxbarashada tayeynta waxbarashada goolkaasi wuxuu leeyahay taargidyo ama waxyaaba waxyaabo fara badan u gaara oo uu kor ugu soo qaadayo maxaan ku dhahay een, tayadii waxbarashada sidaynu wada ognahay een, iskuuladeenan publica ah ee dowladdu waxay ka tayeer yihiin kuwa kale so waxaan isku daynay inan goolka ku dabaqno oon tayadii waxbarashada een, public schoolskii aan kor soo qaadno oon kala mid dhigno kuwii in maxaan ku dhahay privatka ahaa oo isku tayo noqdaan sidoo kale waxaan sameynaa daabuurka markaan ku jirno badanaa ma oga ardaydu goolkan iyo faa'iidadii u leeyahay iyo sidai u dabaqi karayaan iyaga laftarkoogu iyo macallimiinta iyo iskuulku sidai goolkan u dabaqayaan si ay u gaadhaan quality in educationkii waxbarashadii tayada lahayd so waxaan sameynaa daabuurka waxaan kusoo darnaa marka een, sessionka ugu dambe dambeeya ama inta yar ugu dambeysa inaan sharaxno waa maxay golfoor bulshada muxuu u tarayaa maxay caalamku siday ugu ugu horumareen sidee bay saameyn ugu yeeshay waxyaabahaasoo dhan inaan fahansiino iyo inay tahay waxyaabo aynu kula jaan qaadi karno ku gaari karno caalamka inta
iyo jecesha inaad u mahadnaqdaan hawl baad gasheen rayi baad keenteen mahadda koowaad horta naftii ilaahay baa iskale ee, caafimaadna siiyey caqlina siiyey aanu ku garanno bulshadeedii waxay u baahan tahay marka labaad waxaan mahad
waagaag dhegaystayaal duhur wanaagsan ayaan markale idin leenahay intaana aynu kaga nimaadno barnaamijkii madasha dhallinyarada oo uu toddobaadkan ah, magaalada hargeysa noogu soo diyaariyo waryahaga khadar maxamed cakulle dhegaystayaal waan idinka raalligelinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka haddii codka aad si wanaagsan u maqli weydeen hadda aynu hore ugu sii soconno qeybiyo kala duwanaa ee barnaamijka dhallinyarada amaba idaacadda duhurnimo haatanna wararkii ugu dambeeya ee dhanka ciyaaraha waxaan idinku wareejin doonaa saaxiibkay nuur xasan nuur mahadsanid cabdixakiim kusoo dhawaada kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay si rasmi ah u bilowday horyaalka premier leaga ingiriiska ee xilli ciyaareedka labada kun sagaal iyo tobanka iyo labada kun iyo labaatanka waxaana lagu bilaabay kooxda horyaalka kooxda ku guuleysata horyaalnimada yurub kaalinta labaadna ka gashay xilli ciyaareedka lasoo dhaafay iyo kooxda Norw- waa kooxda liverpool iyo naadiga norwich city oo sanadkan ku cusub horyaalka premier league kadib markii ay xilli ciyaareedkii hore kasoo gudbeen heerka labaad ciyaartaasi waxaa afar gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda liverpool goolka hore waxaa la hormartay norwich city oo ahaana goolkii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan waxaana uu ahaa gool ay iska dhaliyeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee norwich city liverpool ayaana goolkaas loo xisaabiyey goolka labaad maxamed saalax ayaa dhaliyey waxaana ay noqonaysaa markii saddexaad oo xiriir ah uu maxamed saalax kulanka ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka liverpool uu gool u dhaliyo ciyaaryahanada kale ee van dyke iyo origi ayaa labada gool ee liverpool u kala dhaliyay goolka keliya ee kooxda norwich cityn waxaa u keenay ciyaaryahan timo buki ciyaaraha kale ee premiershipka ingiriiska ee dhici doona galabta iyo caawa kooxaha waxay isku arki doonaan sidaan goordhow waxaa fooda isdari doona kooxaha westham iyo kooxda haysata horyaalka ama difaacanaysa horyaalnimada ingiriiska ee manchester city sheffield waxay la dheeli doontaa kooxda bournemouth balney iyo southampton ayaa is arki doona galabta crystal palacena waxa ay aadi doontaa waxa ay martigeli doontaa kooxda everton watford waxay la dheeli doontaa brighton and hof albion halka caawa ay sarki doonaan tottenham iyo astonvia axadda ayaa sidoo kale waxaa jiri doona ciyaaro kale kooxda leicester ayaa biri galab waxay martigelin doontaa wolverhampton wonders arsenal ayaa sidoo kale ciyaaraha biri galab dhici doona ciyaar ka mid ah ciyaari doonta waxaana ay gurigeed ugu tegi doontaa biri galab kooxda newcastle habeen dambe ciyaarta ugu xiisaha badan ee toddobaadka ayaa waxay dhex mari doontaa manchester united iyo weliba kooxda chelsea ciyaartaas oo lagu xisaabiyey tan ugu xiisaha badan ee lagu furi doono ama furitaanka ciyaar toddobaadka furitaanka horyaalka ingiriiska sidoo kale dalka faransiiska horyaalkii liigwanka ayaa furmay waxaana lagu bilaabay kooxaha leon iyo monaco waxaana saddex gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda leon goolasha waxaa u kala dhaliyey muuse dembele memphis debay iyo ciyaaryahan lucas tusart ciyaaraha kale ee liigwanka faransiiska ee dhici doona galabta iyo caawa haddii aan fiirino ee, waxa ay dhiri- ciyaaraha intooda badan dhici doonaan caawa fiidkii waxaana kooxuhu ay isu arki doonaan sidaan maqsey ayaa galabta waxa ay martigeli doontaa khiim unju iyo boqdo ayaa is arkaya dihon waxay la ciyaari doontaa saint etien montpellier ayaa la dheeli doontaa caawa kooxda khen nice waxay is arkayaan kooxda emens halka toulouse ay gurigeeda tegi doonto kooxda brest dhegaystayaal natiijooyinka ciyaarahaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda xubintii ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka ay banaxariista jannaa ka waraabiyey cumar duul cali
heestaasi ilahishi iyo fanaanka cumar dhuule allahu naxariista ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta waa anigoo ahaa nuur xasan iyo cabdixakiim maxamuud sharwac iyo bashiir abikale oo soo saarista inuu joogay oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo